iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay mar kale dib u soo cusboonaatay colaadda iyo weerarada xagga warbaahinta ah ee ay isdhaafsanayaan ilhaan cumar iyo donald trump ayaa waxaa iminka lasoo sheegayaa in xaalad adag ay wajahaysa qaar ka mid ah qoyska ilhaan cumar isra xirsi oo ah gabarh ay dhashay ilhaan cumar ayaa lasoo warinayaa in shaqo la-aan haysata darteed ay qarka u saaran tahay inay iibsato dharkeeda gabadhan ayaa waxaa hadda ka hor xabsiga dhigay ciidamo ka tirsan booliiska maraykanka taas oo xilligaasi lagu eedeeyey inay ka qayb gashay banaanbax ka dhacay gudaha dalkaas wararka ayaa sheegaya in ganacsiyo iyo shirkado waaweyn oo maraykanka ah ay ka biyo diideen inay shaqaalaysiiyaan ardaydii ka qayb qaadatay banaanbaxyadii lagu taageerayay falastiin kuwaas oo ay ka mid ahayd gabadha ilhaan cumar laakiin lama oga in arrintaasi sabab u tahay shaqo la-aanta isra xirsi si kastaba ha ahaatee ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa waxa ay marar badan isku dhaceen madaxweynaha maraykanka donald trump isagoona ku eedeeyey inay dhaleeceynayso xukuumaddiisa trump ayaa dhowaan hanjabaad hawada u soo mariyey ilhaan cumar isagoona sheegay haddii ay joojin weyso dhaleeceynta ay ku hayso xukuumaddiisa uu xilka ka qaadi doono ilhaan ayaa iyadana dhankeeda ku eedeysay trump inuu cunsuryeynayo maadaama ay tahay gabarh soomaaliyeed oo xilka haysa baarlamaanka waddanka maraykanka